qaraxa waxa uu ka dhacay xaafad la yidhaha imkrima oo ku taal meel ku dhow degmada likoni waa marinka looga gudbo koonfurta magaaladani mombasa waxaanay ahayd goob markaasi ay ku cibaadaysanayeen dadka masiixiga khasaaraha ka dhashay qaraxaasi ilaa iyo intee ayuu la egyahay mase jiraan dad loo soo qabtay mas-uuliyadda qaraxaasi hogaankeydii sida aada kasoo xigtay taliyaha ciidanka booliska gobolka dhexeesta agri adooli waxa uu sheegay in ilaa iyo toddoba ruux ay ku dhaawacmeen uu midkood yahay ubad yar oo toban sano jir ah ilaa iyo iminkana cid ay usoo qabteen ma jirto base waxa uu sheegay inay ciidamada ku raad joogaan waxaana uu tilmaamay in xubnaha geystay qaraxaasi ay ahaayeen laba ruux oo mooto dhigdhigley wadata gobolka waayadan waa u deganaa marka loo fiiriyo dhacdooyinkii sanadkii hore oo kale ka dhacay maxaa hadda soo cusbooneysiiye qaraxan ayaa la isleeyahay oo uu salka ku hayaa
tan iyo sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka wax dhibaato iyo qaraxyo gobolka kama dhicin lamana filayn waayo maadaama sanadka barkiisa iminka la marayo haddaanay waxba dhicin waxaa lis lahaa gobolka wuu kasoo reynayay qulqulatooyinkii iyo qabaasihii hore uga jiray dadka dhaawacmay marka ma waxay ahaayeen dhammaan dadka cibaadaysanaya mise dad kaloo wadada marayaa ku jira qaraxus ma wuxuu ka dhacay gudaha kaniisadda mise banaanka kaniisadda
qaraxa sida oo ay ciidamadu sheegeen waxa uu ahaa bam nooca gacmaha macmalka ah oo gacanta lagu sameeyo sida quraarad inta shidaal laga buuxiyo la shiroo kale dadkana waxay sheegayeen bamka inuu ahaa bam gacmeed markaasi lagu weeraray gudaha kaniisadda marka laga soo tago dadka ku waxyeelooba qaraxaasi maxaa saameyna oo qaraxa uu ku yeeshay deegaanka uu ka dhacay runtii deegaankaas liconi waxa u badan waa dad muslimiin ah xilliga uu qaraxa dhacayna habeen bay ahayd xataa haddii ay ciidamadu howlgallo ay sameynayaan waxaa la ogaan karaa waxa meesha ka dhacay iyo siday u saameysay saacado kadib marka ilaa iyo iminka wax na soo gaaray mise aan maqalay ciidamada howlgallo halka ay ka sameeyeen iyo dadka halkaa ka agdhawaa waxyaala loo geystay iyo qabasho iyo waxaas weli maynaan maqal
bal gobolka sawir naga sii qowmiyadaha kala duwan iyo tirada dadka muslimiinta ee kuwa krishtanka ee degan sida ay u kala degan yihiin
gobol gobolka markaan idhaahdo gobolka xeebtoo kale boqolkiiba toddobaatan waxaa degan waa dad muslimiin ah haddii ay ahaan lahaayeen muslimiin asalkooda oo asia ka yimid iyo haddii ay ahaan lahaayeen muslimiinta kenyaanka madowda ee dhulka u dhashayba marka wax ma jiraan kaleeto oo dhibaatooyin xagga amniga ah oo maalmahan ka dhacayay guud ahaan gobolka oo lala xiriirin kara qaraxan maya gobo maya gobolka aada buu beryahan dambe una doonaa walow xiisado ay iska jireen muddo hore balse waa uu ka yara fiicnaa sidii hore ay magaalada iyo dhammaanba deegaanka gobolka uu ahaa